haddaba go'aanka maxkamadda caalamiga ah waxaa inoo faaqidaya aqoon-yahan axmed cali maxamed oo si dhow ula socday muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxa uu si toosa khadka telefoonka ee dalka turkiya ugu jira axmed haddii aad maqlayso bal noo sharax go'aanka ay maxkamaddu gaadhay
bismillahi raxmaan raxiim niw maxkamadda markii koowaad soomaaliya waxay ka codsatay inay xadayso dhulbadeedka udhexeeya xadka udhexeeya soomaaliya iyo kenya soomaaliya marka codsigeeda waxay codsatay la yidhaahdo acodistance oo lineka in badda dhan la xadeeyo macnaha aaga dhaqaalaha iyo kan qafoofka iyo waxa dhan dacwadihii markii oo la gudbiyey oo soomaaliya ay gudubsatay kenyana iyadana waxay soo gudubsatay qoraal kale marka kenya waxay ku dooday laba arrimood midda koowaad saddex arrimood ku dooday midda koowaad waxay tiri xuduud badeedka soomaaliya iyo kenya udhexeeya waa calaamadeysan yahay oo uma baahna in la calaamadeeyo oo toddoba kun iyo sagaal boqol iyo toddobaad sagaalkii iyo labada kun iyo shantii ayaan waxaan sameynay qoraallo soomaaliyana aamusnaan ayay ku aqbashay maxkamaddu markay arrinkaas dhegaysatay qeybtaas hore way diiday kenya doodeedii oo tusaale ahaan waxaa ka hor imaanaya la yidhi sharciyo xataa sharci ay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii soo saaratay sharci kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalki ay soo saartay soomaaliya sharciyadeedii oo sideetan iyo sagaalki iyo sideetan iyo sideedii iyo labada kun iyo shantii iyo markii la gudub labada kun iyo sagaalkii markii la gudubsanayey dhul qaarad dhulka ka dambeeya ee qalfood badeedka iyo weli heshiiskii oo is-afgaradka ahaa oo la yidhi haddii dhulkiisu idin calaamaysan yahay heshiis maba la gasheen oo laleeyahay aan heshiino marka horta doodaas kenya waa la diiday tan labaadna waxay tahay oo kenya waxay ku dooday haddii la yidhaahdo maxkamaddu tiraahdo ma calaamaysna xuduud badeedka annaga iyo soomaaliya noo dhexeeya waxaan rabnaa in lagu calaameeyo marka laynkan oo parallelka ay yidhaahdaan oo la sinan barta oo xuduudda labada dal iska galaan oo ay doodaas iyaduna keentay taasna maxkamaddu iyadana way ku diiday oo oo waxay tiri macna qaabkaas maxkamaddu uma samaynayso soomaaliya ayaa waxay codsatay in lagu xadeeyo qaab maxkamaddu ay isticmaali jirtay oo ah nidaam saddex tallaabo ah oo ah marka koowaad laynku meel gaar ah in la jeexo oo medium line la yidhaahdo kabacdi la fiiriyo in laynkaas ay jiraan xaalado oo ay jiraan xaalado oo oo qasbaya in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo oo la qaluuciyo maxaa la yidhaahdaa taas ayay fiirinaysa ayay yidhaahdeen kenya marka waxay soo sheegatay waxay tiri linekaas in in in in la qaluuciyo oo adjustment lagu sameeyo ayaan rabnaa iyagoo shan sababood sheegay macnaa sababta koowaad ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waa waa waa waa xaaladda oo maxaa la yidhaahdaa sida oo looga dhaqmo gobolka maanaa tanzania iyo iyaga iyo wadamada nidaamkan parallelkan aan ku cadaysan jirnay waxay kaloo sheegeen maxkamaddu way diiday oo doodaas waxay kaloo yidhaahdeen arrin oo arrimo ammaan ayaa jira oo tusaale ahaan dhulkaas dhibaato ayaa ammaan ka imaanaysa maxkamaddu iyaduna doodaas way diiday oo waxay tiri xaaladda soomaaliya ma ahan xaalad oo joogto ah oo ay hadda ku jirto tan kalena maxkamaddu waxay tiri xataa ammaan darrada dhulka ka jirtaa badda ma soo gaarayso midda kalena waxay yidhaahdeen labada wadan dhaqankoodii ay waktiga dheer ay ay dhulkaas ay u tixgelinayeen darteed in in loo xariiqa loo qaloociyo maxkamaddu doodaasna way ka diiday marka waxay tan dambe oo oo ah waxay yidhaahdeen waxay naga goynaysaa dhulkii badda ayaa naga soo xirmaya haddii oo nidaamkan oo laynkaas la raaco iyada oo aan qalooc lagu samaynin ama adjustment aan lagu samaynin maxkamadda marka markii la fiiriyo labada dal dhulka waxaa la fiiriyaa marka inta oo xeebta dhulka dhan lama fiirinayo labada dal waxaa la fiirinaya waxay ugu yeeraan relevant oo oo coast inta oo muhiimka ah macnaa tusaale ahaan soomaaliya waxay yidhaahdeen oo kale meesha xuduudka kenya ilaa cadale oo la yidhi waa toddoba boqol iyo kow iyo toban oo kilomitr kenyaatigana waxaa la yidhi iyagana waxa u ah maxaa la yidhaahdaa shan boqol iyo iyo kow iyo toban iyagana ayay noqonaysaa ayay noqonaysaa xeebta u ah maxkamaddii marka markii arrintii oo dhan oo laisku duuduuba qeybtaas u dambeeya waxay yidhaahdeen inagoo firaacayna hadda ka hor maxkamad oo dhexdhexaadina oo tribunalka oo guinea iyo guinea bisaw oo kale go-aan ay horey u samaysay in macnaha adjustment lagu sameeyo oo laynkii dhinaca waqooyiga loo qalloociyo taas marka waxay noqotay in laynkii oo tooska ahaalaha in la qalloociyo oo dhulkii cabirkii soomaaliya qaabkii ay u rabtay in loogu loogu xadeeyo in qayb qaabkaas looga soo qalloociyo marka ay dhinac ay xoogaa dhinacaas kenya ka soo aado
waatay maxkamaddu laakiin waxaa dooda soomaaliya oo ahayd in sida aad sheegtay lagu saleeyo xadka waxaa jira dhul laga soo reebay soomaaliya oo siday u rabtay aan u noqon marka maxkamaddu maxay ku salaysaa arrintaas
maxkamadda macnaa waxay yidhaahdeen horta waddan markuu tusaale ahaan waxay isku qabteen soomaaliya kenya iyo tanzania waxay yidhahdeen markii la fiiriyo dhulka xeebta soomaaliya iyo kenya ma ahan arrin oo keenaysa in la sameeyo maxaa la yidhahdaa qaloocintaas ama faragel maxaa la yidhahda in adjustmentiga la sameeyo laakiin waxay yidhahdeen sida oo gini iyo gini bisaw iyo hadda ka hor dhacday macnaa waa in oo dhulka dhan la isku fiiriyo siduu noqonayo dhulka dhan siduu noqonayo markii la fiiriyana macnaa waxay yidhaahdeen maxkamadda horey bay u samaysay qaabkaas macnaha marka in oo qaabkaas loo qolo ani waxay ila tahay in ay tahay nidaam la rabo in lagu abuuro maxaa la dhihi jiray labada wadanba qaab lagu qancinaayo oo tusaale ahaan soomaaliya hadda doodeedii oo intii badneed waa laga aqbalay haddii la fiiriyana markii laga soo tagay heshiiskii oo ka dhexeeyey ingiriiska iyo talyaaniga oo ay berigii hore galeen kun iyo sagaal boqol iyo labaataniyo toddobadii inay taa umalaynaa heshiiskii galeen markii laga soo tago macnaa badda si oo qaanuun ahaana ma u calaamaysneyn kun iyo sagaal boqol labaatan iyo toddobadii iyo kun iyo sagaal boqol soddon iyo saddexdii heshiisyo ingiriiska iyo iyo ay galeen iyo talyaaniga labadii dalo oo dalalka gumaysanayay macnaa marka aniga waxay ila tahay in ay tahay in in in qaab oon labada dalba waddankaana inuusan ka xirmin soomaaliyana macnaha qaabkii ay dooda ay u waday inta badan ay ay ay heshay macnaa waa qaab uun marka siyaasad oo ah in la yidhaahdo labadiina waa guulaysateen macnaa laakiin hadda haddii la fiiriyo dooda siday u socotay soomaaliya oo ah dal dagaal ka socday oo iska tabar yar oo kenya oo waddan aan iyagoo dhibaata gaarin oo dhisnaa oo isdhehaysay waxaa laga yaabaa soomaaliya dhinacan qaabka u cabirateen marsiista macnaa inayna u soconin soomaaliyana ay i think inay tala fiican ahayd in maxkamadda la geeyo kiiska oo arrinkan si sax loo kala maxaa la yidhahdaa haddaad adiga tabaraada wax awood hadda aada haynin nidaamkaas caalamiga la isticmaalo nidaamkii marka wuxuu noqday nidaam oo qabca oo sharci ah hadda baddi ay ku xadaysan tahay oon qofna kusoo xadgudbi karin sida hadda aan korba maabkana si fiican u fiiri doona uma fiirin qaybihii shidaalka hadda oo laysku haystana inta badan shan ay ahaayeen umalayna afar iyo bar ayay ahaayeen inta oo soo gelaysa dhulkan oo oo maxkamaddu ay kiiskeeda qaadaysay afar oo dhibic labaatan iyo shan miya maaqan hadda dhinaca soomaaliya soo martay laakiin taas hadda ma hubo inaan si fiican maabka usii fiiriyo oo dad maababka akhri yaqaan ay si fiican u fiiriyaan waaye marka markii laisku wada duubo aniga waxay ila tahay maxkamaddu un qaab waxay raadisay cadaaladiina dhinac ka ah dhinacii kalena la rabo in labada wadanba nidaam oo ay ku wada joogi karaan loo abuuro xaalad
go-aankan maxkamaddu arrimaha shidaalka soo hadal qaaday iyo kalluumaysiga ma saameynaya
kalluumaysiga horta kenya wey kenya waxay ku dooday macnaha inta soomaaliya hadda loo xukumiyey kenya hadda doodaheeda aheyd ayaa waxaa ku jirtay dooda ay ku doodeyso aheyd laynka in la qalloociya waxaa ku jirtay kalluumaysatadeedu ma helayaan meel ay ka kalluumaystaan laakiin maxkamaddu way ku diiday oo waxay tiri inta badan meelaha ay ka kalluumaystaan waa areadan lamu iyo meelaha laisku haysto maba maba gaaraanba macnaha marka areada hadda xariiqa la qalloociyey inta oo kenya dhinaceeda aaday macnaa wixii ku jira waxaa yeelanaa markaas kenya yeelana annagana intayada kale aan yeelanaynaa macnaa marka labada soomaaliya tusaale ahaan ceebteeda aada u weyn laakiin waxaa la fiiriya saan ku dhahayay macnaha qaybta muhiimka ah yiri waxyaalaha oo oo relevant oo coast ay yidhahdaan macnaa dhinaca adale ilaa iyo xuduudka laga bilaabay iyagana dhinacan ilaa iyo tanzania laga fiiriyay waa tahay ani marka waxay ila tahay waa waa waa uun go-aan labada wadanba ay ku qanci karaan oo tusaale ahaan soomaaliyana ay guul ku sheegan karto maadaama hadda ay dhulkeedii soo xaqiiqsatay macnaa kenyana ay dhihi karto war waxbaan qayba annagana waxbaana la siiyey oo macnaha waa qaabkaasan ku jiro labadiiba wadanna macnaha maadaama ay iskala guurayn darsihiinna ay qaabkaas ku wada noolaan karaan waa tahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa axmed cali maxamed oo si dhow ula socday muranka badda soomaaliya iyo kenya khadka telefoonka ee turkiga ayuu si toos ugu jiray waxaanu inoo faaqidayay go-aankii maxkamaddu ay maanta gaadhay